bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ramadaan mubaarak dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada idaacadda alfurqaan caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mida saraakiil ka tirsan dowladda kenya oo lagu dilay duleedka mandheera bannaanbaxyo ka dhan ah dowladda federaalka oo ruxay muqdisho maxaa ka jira reer muqdisho in ay xukumeen dowladda federaalka wararkii ugu dambeeya waxa uu ka dhashay kacdoonka ka dhanka ah dowladda federaalka ee xalay ka bilowday muqdisho ayaan barnaamijka ku haya xarakada shabaabulmujaahidiin oo ummadda ugu bishaaraysay bilashada bisha barakaysan ee ramadaan kelimad uu jeediya asheekh cali maxamuud raageh ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonnaa sannad kasta bisha barakaysan ee ramadaan marka ay bilato warbaahinta soomaalida waxa ay bisha ku soo dhoweeyaan sheekooyin iyo musalsalo halka warbaahinta islaamiga ahna ay ummadda u wajahdo sidii ay kaga faa'iidaysan lahaayeen fadliga bishan iyagoo baahiya duruus iyo tartano diineed warbixin arrimahan caawa aynu kaga hadli doonno ayaan barnaamijka idinkugu hayaa qodobadaasi ayaan caawa soo qaadan doonnaa maxamed muudi axmed abuu muslim ayaa barnaamijka igala qaybgelayya waa mar kaliya dhuuxa waa tahay mar kale waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aan gudagalno barnaamijka dhuuxa saraakiil ka tirsan dowladda kenya ayaa lagu dilay halka la yidhahdo dabaasati oo u dhow magaalada mandheera ee dhulka n f d qarax xoogan ayaa lala eegtay ciidamada dowladda kenya waxaana qaraxaasi ku dhintay laba sarkaal mas-uuliyadda weerarkaasi waxaa sheegatay xarakada shabaabulmujaahidiin howlgalka waxa uuga soo aaday xilleh ciidamada shabaabulmujaahidiin ay weerarka fuliyeen deegaanka kulbiyo halkaasi oo lagula dagaalamay ciidamada dowladda kenya dibadbaxay soo bilowday habeenkii xalay ayaa maanta ruxay meelo badan magaalada muqdisho dad aad u caraysan ayaa isugu soo baxay waddooyinka waxaana ay gubeen sawirka madaxweynaha iyagoo dhulka soo dhigay sawirka farmaajo kuna is istaagay bannaanbaxyaasha waxa ay socod ku mareen degmooyinka boondheer shibis shangaani xamar weyne iyo qaybo kale oo muqdisho ka mid ah waxa ay xidheen isku socodka dadka taayarana waa ay gubayeen waxa ay ku qaylinayeen halkudhigyo ka dhan ah madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaarihiisa waxa ay dadku aad kaga caroodeen dil xalayto ciidamada booliska dowladda muqdisho ugu geysteen hooyo umul ku jirtay iyo nin dhallinyaro ah waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid ah in reer muqdisho ay xukumeen dowladda federaalka iyagoo odhanayay dowladdu waa gaalowday waa mushrik iyo hadallo kale gabarh ka mid ah bannaanbaxyaasha waxa ay tidhi ra-iisul wasaaruhu waa gaal madaxweynuhu waa gaal maxaa ka codsanaysaa markii lagu yidhina waa ay xanaaqday haddaba aan idiin soo gudbinno qayb ka mid ah dadka dibadbaxyada dhigayay dowladaada cabasho badanaa ka tabayeyna saanna ma qabata canshuuraa bixiyoyna waraa masaakiinaan nahay canshuuraa nagala qaado waxay cad waa adiga dartaa marastiyaa la dilaa gabar saddex biri dhalan waraa saddex biri triley intee ka shaqaysaa laa ilaaha illallah waraa maalinta lagu dooraa waa wararka xamar ku yaal oo dhan waa jeexjeexa intaa kaada ka ehid maantana adaa kuu soo soconnaa ilaahay ka cabso dilkaa nagala daayo ittaqullaa waa oga aniga ma yeelaayo wallaahi inaan yeelayn wallaahi ma yeelin gabar iyo wiilaa dhintay waxayna ku dhinteen gacanka gardaranaa disha waxay halleeye male shacab waayo waraa midi xatee ma wataa midi qofaa midi wadanoo la dilaa intaa lagu arkay waraa kuwa bustooladaha haystoo dadka dilaya hala raadsano shacabkaa dawladda ku tahay in la dila haddaa xugmisa waa qaldantaa looma fikiri miya shacabkaa masaakiinta lagama fikiraaye waxaan u soo banaanbaxay inaa xaafada nanagu dilo oo aanu kaafurayno noo imaada xaafadda nanagu dilo gabadha iyadoo dhardha ii dhaqanaysa alaab la dilay oo umulaysa oo toban biri dhalan ayaa u soo banaanbaxay wiilkii wadnahay uga dhacday askariga oo dilay weliba uu sii fakasho oo sameeyey walaalkiisa oo qabta oo dhaheey askarigan laga qabto markii dambe la qabtay maxayna u qabatay saas aninka oo xaafadihii amarka waaba qaadanay maxaa xaafadda nanukaa daba imaado nanugu dilay ra-iisul wasaare madaxweyne waaba laba nijis waa laba gaal waa laba gaal waxba ma codsanayo
hal saac maxay taha bandowga ma dalka inta loogu timadaan lagu gumaadaysi waa laysaga daweema taas leesugo arag soomaaliyeed ammaanaa na siiyo yo irdaan noogu soo gala inta noo soo garaaco شن iyo toban cisho xulug dhalakatay warsaas ilaahay hadda isbiya diidaya maalinteeda maalin lagugu daray mahkumaadka laga daayo ummada soomaaliyeed waana hooyooyin soomaaliyeed ebalay karaana fayrus nagu cabsiiyeen haddana iskaabulada cunto ma ka doono karto waxaan ku dhahay hal saac hal xaraadayna dhexin waxaan naha maqaayadley soonqaadka maalintii haddaan la shaqaysanayn habeenkiina yaan la shaqaysanaynan dheheen haddana waxay noogu sii dareen dil inayna dilaan dowladda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha kulli baarlamaanka wasiirada xildhibaanada madaxayna dowlad ku yihiin haddii ayna cunaqabataynta naga qaadan ayna maarkino bandowga naga qaadan ee haddana guri soogelidda ayna naga qaadanne madaxweynaha iyo dowladda dhanana kay dad nagu yihiin haddayna naga qaadina way kaa ka jawaabi doona shacabka iyo dowladdana shacabka badane heeska kayna dhacsaan haddayna bandowga naga qaadan dadweynaha shicibka ee madaxooda la hadlayaa ana shicibka sembir laqaan walbo lagu sameeyaa ee dowladda mas-uul ee ka taha siima madaxweynaha madaxweynaha cudur maalintii aanan jirin oo habeenka jira xagoo ka keena yaa meew ka keena asaa laga rabaa cudur ma qabno cudur ma qabno cudurka nagu saaran annagaa nooma keena anagu muslimaan cadaaladaan muslimaan annaga faanta yani muslimnimada ha nagu dhaqay ama nagu dhaqaa diinta oo ka keenyeen wadamankaas ma rabnaa hadow lacag rabiya see u taalla wadankeena lacag taalla ana kaloo naga dhacaya ku aadaba yaa muslimiina eela goor kaloo ka qaaday degadaa maxaa aan ku aadaba ana dhaafi muslimta oo ana dhaafi lixda biloodaa dhinawa ana dhaafi hana dhaafi hana dhaafi waaba nacanaba dadkaan la dilaayna masaakiinta guryaa loogu soo gelaa gurigooda dhexdooda loogu soo gelaa dhiigooda meesha warkiisaa taagna mawlaca ma fahamta madaxweynaha wuxuu kaasaa mas-uulka ah ilaa taliyaasha ilaa al wuxuu ka hadlaaya malahan fadliga ilaahi lagu nabadgeliyo shicibka shicibkaana dowlad ah dowlad kale maba jirto shicibka dowlada shicibka shicibka haddoonan samaysan karin hana dhaafin hana dhaafi hana dhaaf shicibka dowlada shicib haddayna jirin dowlad ma jirto hana dhaafi hana dhaafi hana dhaafi mara dadkan dilaa meeqaa la dila bax kasii aad disha bax kasii waana hor imaada waa muslimiin gurigeenna anaka gurigeenna dhexdiisa bartaana ku afurayna bartaanaan joogayna ilaa la intuuba annaga maanta laga bilaabata madaxweyne ma qabno madaxweyne ma qabno ra-iisul wasaare ma qabno dad masaakiinoo soomaayi shalay labaytobankii ayaa waxaa dhacday xalay xilliga afurka ay ku jireen in ciidamo ka mida booliska soomaaliya ay yimaadaan goobtii ii sheeg ay ku afurayeen xasuuqna ay u geysteen waxaa ka mid ahay dadka xasuuqa loo geystoo la dhibaateeyey islaan umul ayaa ka mid ahayd oo muddo laba isba wax ka yar dhalaneed marka waxay dadku ka banaanbaxayaan ama aan isugu nimid waxay tahay inaan ka fal celinno dhacdadaas foosha xun leh ee nagu dhacday ku dhacday dadka masaakiinta ah ee yacnii guryahoodii joogay ku dhacday dadka xaqdarrada loo xasuuqay oo yacnii waxba aan galabsan marka dadku waxay isugu yimideen inay ka jawaabaan ama ay ka falceliyaan arrintaas iyo dhibaatadaas dhacdo yacnii aad ku foosha xun leh codsaynaa dawladda sharafta leh inay caburiska naga dayso anaga hal sambuusi hal shaah haddii la cabo waxaa naga jira caanihi iyo burki iyo sokorti iyo waxaan cuni lahaynaa beledka naga jira hal saacna waa ku dhacda markaan afurnoon salaada dukanno yaa dadku taraawiixay duka lahaayeen salaaday duka lahaayeen dadka looma baahna in la caburiyo farmaajo maalinkii la doorahaaya waa u bannaanbaxna hadda waxaan ka joognaa bannaanbaxaasaan ka joognaa warkaan ha ka naqdo ha ka falceliyo ummadda ha raalligeliyo haddowna rabin inuu shacabku kaco shacabkay meeshuu fadhiyaan shacabku haddowna meesha shacabnimadii oo iyaka shacabka hadday dantiisii ay gabaan iyaka maha ma fadhaayaan bannaanbaxaya maydka noo yaalla aan u bannaanbaxohaynaa oo noogala falcelin guriga aan nugula dila taliyihii markii loo tagana waa hurda ahaa layidhi ninkii shaxalay amra ninka inuu dilo waa hurda ahaa layidhi mana qabataa dowladda xaskariga ma xirin beenteer waa hadday rabta alkurisay soo qabeasay xire waa lagu yaqaanaa madaxweynaha waxaan ugu baaqaynaa inuu caburiska iyo ninkan dilkiisa oo meel soo saaray iyo gabadhan la dilay banaanbax waa socaha ilaa ninka la dilo ninka markii la dilo ninka wax dilay markii la dilaa buuq dhamaha iyo mtaqaanaa banaanbax oo dhamaha hasakama dhamahay bandowna ma jiro ma jiro bandow
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah reer muqdisho oo maanta bannaanbaxyo waaweyn ka dhigay magaalada muqdisho cumar filish guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa isku dayay in uu dejiyo dadka bannaanbaxyada waday waxaana uu u tagay dadku bannaanbaxayay daljirka dahsoon laakiin nag jalaq looma siin warkiisa oo waa lagu qaylinayay kadibna meesha ayuu isaga tagay isagoo warbaahinta si gooni ah ula hadlay waxaana uu sheegay in reer muqdisho kacdoon maanta ay sameeyeen magaalada muqdisho bannaanbaxyo rabshado wata bannaanbaxyadu waxa ay soo bilowdeen xalay fiidkii saakay ayay dib u sii bilowdeen sababta waxay ahayd bandow dowladdu ay ku dhawaaqday ayaa buliiska oo fulinaya waxa ay dileen laba ruux oo shacaba degmada boondheere ee ciisad ka dhalatay dilkaas ayaa waxa uu sababay kacdoon bannaanbaxyo rabshado wata runtii bannaanbaxayaashu waxay ahaayeen kuwo aad u qeyraysan rabshado samaynaya
markaana waxaa idinku soo maqan xarakada shabaal mujaahidiin ayaa ummadda muslimiinta ah ugu bishaaraysay bilashada bisha barkaysan ee ramadaan iyadoo ugu baaqday dadka wax haysta inay kaalmeeyaan fuqarada iyo masaakiinta sheekh cali maxamuud raage afhayeenka shabaabulmujaahidiin ayaa kelimad jeediyey
ina alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wmin sayi'aati acmaalina man yahdihi allahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون allah subxaanahu wa tacaalaa ayaannu u mahad celinaynaa mar kalena soo gaarsiiyey bishii barakaysneed ee ramadaan bishaas oo allah subxaanahu wa tacaala uu geliyey fadli iyo wanaag u gaara kana fadli yeelay bilaha intooda kale waa bishuu allah subxaanahu wa tacaalaa qur'aanka kariimka ah soo dejiyey qaala allahu tabaaraka wa tacaala شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبالآد أوين أو الله سبحانه وتعالى ونعمي أدومديس المسلمين تأه وبالشيادين تلحرحره جنة البابدنا لفره نار البابدنا للابو لحره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت أول ليلة من رمضان سفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة رواه ابن ماجه waa bil ay ku jirto habeenka leylatulqadarka taas oo kun bilood ka khayr badan sida allah subxaanahu wa tacaala uu qur-aanka ku tilmaamay qofkii habeenkaas ka faa'iidaysatana oo iimaanan waxtisaaban u istaagana uu allah subxaanahu wa tacaala dembigiisii hore oo dhan uu u dhaafayo qofkuu habeenkaas seegana uu khayr aad u weyn halkaas ku seegay waa bil habeen walba oo ka mid ah uu allah subxaanah wa tacaala addoommadiisa qaar ka mid ah naarta ka xoraynayo malaa'igtuna dadka sooman u ducaynayso ilaa ay ka afuraan bisha intaas oo khayr iyo fadaa'il ah ay ku jirto waxaa mahad oo idil ay u sugnaatay allihiina soo gaarsiiyey waxaanan ka baryaynaa inuu nagu caawiyo inaan sida ugu wanaagsan uga faa'iidaysanno in sha allahu tacaala waxaan ummadda islaamka ah meel walba ay joogaan guud ahaan gaar ahaan kuwa ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ugu bishaaraynaynaa dhalashada bishaas barakaysan ee qiimaha badan waxaana nafteenna iyo toodaba ku boorinaynaa inaan fursaddaas qaaliga ah ka faa'iidaysanno iskala ilaalinno wax walba oo soonkeenna wax u dhimi kara can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam man lam yadac qowla azuuri waalcamala bih falaysa lilaahi xaajatun fii an yadaca dacaamahu wa sharaabah rawaahu albukhaariyu abu hureyre wuxuu rasuulka ka wariyey inuu yidhi qofkii aan ka teginin hadalka xun iyo camalka xun allah subxaanah wa tacaala dankama laha inuu cuntada iyo cabitaanka ka tago yacnii soonkiisa ajir ka siin maayo can jaabir bni cabdilaahi radia allaahu canhu annahu qaal idaa sumta falyasum samcuka wa basaruka wa lisaanuk can alkadibi waalmaxaarim wadac ada aljaar walyakun calayka sakiinatun wawaqaar walaa tajcal yowma sawmika wa yowma fidrik sawaa saxaabiga jaliilka ah ee jaabir ibni cabdilaahi allah subxaanah wa tacaala ka raali noqdee waxaa laga sheegay inuu yidhi haddii aad soonto ha kula soomaano maqalkaaga araggaaga iyo carabkaaga maalinta aad sooman tahay iyo maalinta aad afuran tahayna yaysan isugu kaa mid ahaanin waxaan mar kale ku boorinaynaa dhammaan ummadda muslimiinta ah inay bishaan barakaysan ka faa'iidaystaan adduunyadu waa maalmo kooban ninkii maanta nool berri ma noola dad fara badan oo rabadaanadii lasoo dhaafay nala soomay maanta qabri ayay ku jiraan inteenna maanta joogtana waxaa hubaal ah in qaarkeen aysan rabadaanka kala gaari doonin sidaas daraaddeed waxaa nala gudboon inaan maanta ayay fursaddu taagan tahay aan si wanaagsan uga faa'iidaysanno saadkana sii qaadanno qaala allahu tabaaraka wa tacaala wa tasawaduu fa inna khayra azaadi ataqwa wattaquuni yaa uli lalbaab acmaasha ugu qiimaha badan ee ramadaanka looga faa'iidaysan kara waxaa ka mid ah qiyaamka iyo salaadda taraawiixda qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam man qaama ramadaana iimaana waxtisaaba gufira lahu maa taqaddama min dembih muttafaqun caleyh qofkii ramadaanka istaaga isagoo iimaan iyo ixtisaab ay ka tahay waxaa loo dhaafaa dembigiisii hore oo dhan dadku marka waa inay ku dadaalaan qiyaamka iyo salaadda taraawiixda ah waddamada qaarkood iyo magaalooyinka qaarkood waxaa laga yaabaa in dadkii ay xayran yihiin oo aysan awoodin inay masaajidka ku tukadaan sababo la xidhiidha cudurkan duunida ka dilaacay ee karoonaha lagu magacaabay daraaddiis cudurkan isaga ah mar kale iyo munaasabad kale ayaan si gaara uga hadli doonnaa haddii ilaaha yidhaahdo balse haddii masaajidkii laguu diiday macnaheedu ma ahan in cibaadadii iyo qiyaamkii aad ka tagto cibaadada rabbiga meel walba ayaad ku gudan kartaa marka dadku gaar ahaan kuwa masaajida laga xirtay ee laga hor istaagay yaysan cibaadada ka tegin ee guryahooda ha ku cibaadaystaan oo yaysan fursaddaas dhaafinin aan ku dadaalno qur'aan akhrinta inta lagu jiro bisha ramadaan sababtoo ah waa bishii qur-aanka qaala allahu tabaaraka wa tacaala shahru ramadaana aladii unsila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaati min alhuda waalfurqaan faman shahida minkum shahra falyasum dadka masaakiinta ah iyo fuqarada aan ka warhayno oo aan caawinno oo aan sadaqada bishaan ku dadaalno qaala allahu tabaaraka wa tacaala aladiina yunfiquuna amwaalahum biاlleyli waannahaar waannahaari siran wacalaaniyatan falahum ajrhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun allah wuxuu yidhi kuwa maalkooda bixiya habeen iyo maalin qarsoodi iyo muuqaalba ajarkooda allah agtiisa ayay ku leeyihiin cabsi iyo murugana ma arkayaan qiyaamaha can ibni cabaasin radia allaahu canhu qaala kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam ajwad annaasi bilkhayr wa kaana ajwada maa yakuunu fii shahri ramadaan rawaahu muslim waalbukhaari ibnu cabbaas wuxuu yidhi rasuulka allah wuxuu ahaa dadka kan ugu deeqsan khayrka wuxuuna ugu sii deeq badnaa bisha ramadaan dadka ilaahay waxsiiyey waxaa laga doonayaa inay dadka aan afurka heli karinin afuriyaan ajir weynna allah subxaanah wa tacaala ay ka xisaabsadaan qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam waman fadara saa'iman kutiba lahu midla ajri saa'imi laa yanqusu min ajri saa'imi shay rawaahu axmed qofkii afuriya qof sooman waxa uu leeyahay ajirkiisa mid la mid ah iyadoo aanan qofkii la afuriyey ajirkiisa waxba laga dhimaynin aan ku dadaalno istikfaarta tasbiixda taxmiidda tahliisha iyo dhammaan adkaarta mashruuca ah sidoo kale waa inaan badinnaa baryaha allah sababtoo ah waa cibaado weyn oo aan allah subxaana wa tacaala ku weydiisanayno wax walba oo wanaagah kagana magangelayno wax walba oo shar iyo dhibaato ah qaala allahu tabaaraka wa tacaala waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariib fa innii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan falyastajiibuu lii waliyu'minuu bii lacallahum yarshuduun xilliga ramadaankana wuxuu ka mid yahay xilliyada ugu muhiimsan ee allah subxaana wa tacaala uu ducada ka aqbalo addoommadiisa qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalama halaatatun laa turaddu dacwatuhum alimaamu alcaadil waalsaa'imu xataa yufdir wa dacwat almadluum اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم بارك لنا في شهر رمضان وارزقنا من فضائله ومغانمه اللهم أعنا على صيامه وقيامه يا قوي يا عزيز ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
waa hagaag idaacadda waalfurqaan barnaamijkuna waa dhuuxa ramadaan kasta warbaahinta ah soomaalidu siyaabooyin kala duwan ayay u wajahaan ummadda kuwa baa soo bandhiga sheekooyin musalsalaad lagu fasahaadinayo ummadda halka warbaahinta islaamiga ah oo alfurqaanna ay ka mid tahay ay baahiso duruus diini ah oo faa'iido ugu jirta dhegaystayaasheeda maxamed mudde axmed abu muslim ayaa warbixintan arrimaha ku eegaya marka ay bilaabato bisha ramadaan tiifiyada iyo idaacadaha ku hadla af soomaaliga waxay qabtaan barnaamijyo ay ugu talagaleen dadka ku xiran warbaahintaasi tiifiyada ayaa baahiyey musalsalo iyo barnaamijyo kale oo ay ummaddu kaga marin habaabinayaan in ay ka faa'iidaystaan fadliga bisha ramadaan halka idaacadaha qaar ay baahiyaan sheekooyin iyo waxyaabo kale oo dhib ku ah qofka muslimka ah ee sooman tiro yar oo ka mid ah warbaahinta islaamiga ah ee ka jira soomaaliya ayaa si duwan warbaahintaasi u wajahdaa dhegaystayaasha ku xiran iyaga oo u diraya duruus ramadaani ah oo wax badan laga faa'iido warbaahintaasi waxaa ka mid ah raadiyaha alfurqaan oo ramadaan baahinaya duruus iyo risaalooyin muhiim u ah muslimiinta soomaaliyeed idaacadda andulus oo ah idaacadda keliya ee ku hadasha afka xarakada shabaabulmujaahidiin oo si toos ahna warbaahinta kaga qaataan wararka al-shabaab ayaa ka mid ah idaacadaha sannad kasta bisha ramadaan qabta tartan aqooneed loogu magac daray keligii duul wuxuuna u furan yahay qof kasta oo ka qaybgelaya tartankaasi oo aanan matalaynin wilaayo barnaamijkan ayaa xambaarsan su'aalo dhinacyo badan laga keenay oo la hor dhigayo qofka ka qaybgalaya
ننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
guddi culumo ah iyo idaacadda ayaa iska kaashanaya habsami u socodka tartankan sheekh abu muxamed oo ka mid ah guddiga tartanka ayaa ka hadlay furitaanka tartanka oo xalay si rasmi ah kaga bilowday xarumaha idaacadda horta musaabaqa macnaha waa tartan dadku way tartamaan tartan xisi ah musaabaqa xisiya fardaa lagu tartamaa lugta caadiga lagu tartamaa waa la legdamaa qof waa orod caadi qof mar waa la legdamaa qof baa la legdayaa marka musaabaqa marka waa tartan laakiin mid macnawi ah weeyaanoo waxaa lagu tartamayaa qof kasta fahamkaagu intee gaarsiisan yahay marka markaan tartanno haddaan kaa faham bato waa kaa waa kaa raayey waa kaa dheereeyey tusaale ahaan qur-aan baa la isweydiinayaa tawxiidkii fiqigii culumta islaamka markii su-aal idaacaddu ay dadka weydiiso oo ad garan weyso mid kale garan weyso mid kale garan weyso waxaad fahmaysaa mustabahaga diiniga haddii intaad garato khadka ku geli waayo saasaa ku guulaysad maasha allah waad waad wacnaha waad baasta waad taqaanaa tartanku wuxuu ka tarjumayaa mustawaha qof kasta u taagan yahay musaabaqaadkan weliba oo maarag dad badan oo mutanawic ay ka qayb qaadanayaanna fawaa'id badan baa laga helaa waxaa ka mid a maalan qofkii sanadkan isfahma mustawihiisa meeshuu marayo inuu wax akhris bilaabo ilaan tartan maxaa loo galaa ha waxaa loo galaa macluumaad caam ah qof inuu asaasyadka diinta yaqaano xaqiiqatanna musaabaqadu kow waxay anfacaysaa dadka ahlucilmiga ah sheikh ha noqdo daaci ha noqdo aqoonyahan ha noqdo ibnaha madaaris ha noqdo qof kasta laakiin dadkaas ugu awleysa dadka ka faa'iidaysa musaabaqaadka cilmiga dadka kale walaal waxaan dhahayna ayagana sidoo kale een, qof kasta buuggiisa ha qaato een, mas- masaa-isha ku- yani la weydiin doona dadka ha qorto hana istijaabiya laftigiisu inuu ee, fi alcaam alqaadim insha allah u diyaar garo inuu noqdo qofkii macnaha musaabaqaadka gelina ka hor inta uusan furmin tartanka ayay idaacadda ku dhawaaqday nidaamka iyo hanaanka uu u soconayo tartanka Ee, haddii aan usoo koobo qaabka ama nidaamka uu inoogu bixi doono tartanka biidnillaah waxay naqonaysaa nidaamka ama qaabka loo tartamayo waa nidaam horey inoogu jiri jiray ee ahaa keligii duul barnaamijka waa barnaamij hore u bixi jiray oo dadweynaha ay horey u yaqaanaan taasoo micnaheeda tahay in qof kasta naftiisa uu u tartamayo oo aanu matalin wilaayo ama magaalo midnaba Ee, waana nidaam ay dadweynuhu aad noola fahmeen oo dhowr sano oo hore noo baxay tartamaha haddii uu khadka taleefonka uu fursad u helo waxaa la weydiin doonaa insha allah laba su'aalood halkii sannadihii hore la weydiin jiray saddex su'aalood hal su'aal ayaa laga jaray su-aashii uu ka jawaabo waxaa loo qorayaa toban darajo su-aashii uu ka jawaabi waayo waxaa ka faa'iidaysanaya dadweynaha waxaana lagu siinayaa dadweynaha waa markii ay ka jawaabaan abaalmarin gaar ah oo idaacaddu ay ugu talagashay su-aashiga su-aasha ka faa'iidaysiga ah su-aasha tartamaha waxaa loogu celinayaa ilaa iyo tiro saddex jeer ah haddii uu ka jawaabi waayo waxaa loo wareejinayaa insha allah dadweynaha Ee, sidoo kale su-aasha ka faa'iidaysiga ah hal mar ayaa hawada laga sheegayaa mar labaadna lama sheegi doono si dadka nala socda keliya ay fursadda uga faa'iidaystaan Ee, marka la gaaro shan iyo tobanka bisha ramadaan waxaa isku soo haraya tobanka qof ee ugu darajada badan iyaga ayaana tartanka uu is- uu usii socon doonaa insha allah iyadoo mid kasta loo xisaabin doono darajooyinkii uu horay u haystay dhagaystayaasha kalena ka faa'iidaysiga un ayay leeyihiin tartamaha uu khadka dhankiisa ka go'o cismaanow isagoo su'aalaha qaar la weydiiyey habeenkaas tartanka sidaas ayuu ku dhaafayaa Ee, su-aalaha ka faa'iidaysiga haddii aad ka jawaabto waa dhagaystayaasha haddii uu ka jawaabo oo islamarkaana abaalmarin uu ku helo waxaa mamnuuc ka ah in mar labaad uu soo laabto si fursadda loo siiyo dadka aan weli aan helin een, abaalmarinta nidaamka barnaamijka waxaa ka mid ah in raadiyaha aad ka fogaato marka aad khadka ku jirto si aadan u dhibin dhagaystayaasha kale dhagaystayaalka doonayay in ay ka qayb galaan tartanka ayaa idaacadda kala soo xiriiray gobollada dalka iyaga oo qabsanaya numbaro ay ku xusan yihiin su'aalo haddii ay ka jawaabaan ay ku helayaan darajooyin hallo assalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullah walaal magacaaga iyo meeshaad joogto ibraahim cabdiraxmaan degmada buulafullaay ibraahim cabdiraxmaan degmada buulafullaay ibraahim een, ku soo dhawow barnaamijka een, waxaa tahay qofkii labaad ee barnaamijka soo gala lambar qabso lambarka labaad lambarka labaad ee barnaamijka haya dhagaha u fur su-aasha ku xusan ibraahinow lambarka labaad su-aasha su-aalaha ku xusan su-aasha koowaad waxay leedahay maadaa yaqtadii almru wannahyu cinda aliطlaaq لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
اه جوابته الامر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي الفساد shan iyo tobanka bisha ramadaan ayuu ku egyahay qiimaynta wejiga koowaad ee tartanka
guud ahaana dhegeystayaal barnaamijka dhuux caaw halkaa inoo jooga waxaa igala qayb galay muuday dhammaanteenaba fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
فمنه ارتويت أنا